bismillahi raxmaan raxiim waa ku salaamayaa adiga iyo dhegeystayaashaadaba arrinta puntland nin feker ka badan ka bixinaya ma ihi puntland waa maamul soomaaliyeed waa gobollo isu tegay dhowr gobol haddii la eegayo waktigii hore ee iyaka iyo gobollo kale waa isu tageen august kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo sideed kullay gobollo u arkay inayn dani ugu jirin inay ka mid noqdaan puntlandna waa jiran oo aada wada ogsoon tahay oo sooliya sanaagiya cayn iyakaa arrimahooda ka shiray odayaashoodii simadoodii baa ka shiray odayaashii waxgaradkooda dadkii muxuu ahaa baayamishtarkoodii bulsho weyntii culamaa udiinkii ummadoo dhan waa isu timi bishii january laba kun iyo labaiyo tobankii go-aan bayna ka gaadheen go-aankii ka gaadheenna waa mid la wada ogyahay waa ugu jireen markaa hore ee la heshiiyey waxaan umaleyn ilaa toddoba iyo toban xildhibaan laakiin saddexda gole ee ay khaatuma leedahay go-aan bay arrintaa ka gaadheen baarlamaankaa kama tirsana mana ka tirsanaan doonaan waxa meesha laga dhoobdhoobayaana wax matili kara ma aha shacbi weynaha dhulkaa ku nool laa ikraha fi ddiin cid la khasbayaa soomaaliyadan maanta laba kun iyo afar iyo tobanaan joogna ma ay jirto arrimaha hadda iyo doorashada halkaa ka socda iyagay u taal waxaan u rajaynayaa nabad inay waxooda ku dhammaystaan laakiin waxaan aniga iyo meesha aan kasoo jeedo iyo goboladaas huseeya maaha gartay doctor cali tirada xildhibaanada magacyo ka mid ahaa la arkaa oo deegaanada carabooday ka soo galay oo baarlamaankii metelay oo siyaasadahaana ku qanacsan marka ma u muuqataa inaadan kala warhayna siyaasad ahaan deegaankii maya sheikow taas mid suurtoobi karta ma aha si fiican baan uga warhayaa midhayn hadaanan ka warhaynin go-aanada ayga husayso arrimaha golayaasha ay khaatuma leedahay go-aanay arrintan ka gaadheen magacyo layska horqortay iyo waxaaba igu maqaalaha toddobiyo tobanka afar iyo toban waa kuwii hore ugu jiray ma matilaan dadkaa mana matilaan mana matili karaan waa niman uun dadkaa ku shiraya waa ka xumahay inaan idhaaho ina sarole warkiisa waaba ogeyn midda aad iyo aad iyo aada naka noo dhibaysaa annaga waxaan islahayn dadka waxgaradka ah dadkan mas-uuliyiinta ah ee goboladaa u dhashay ama ha noqoto kuwa musharaxiinta ah ama ummadda kale meesha ku nool way ka waantoobayaan ina farowda xasuuqii uu bishii november sidii labaatankeedi salaax ka sameeyey ummad baa meesha lagu xasuuqay guryahoodii iyo hantidoodii baa la burburiyey wax hadda aan ku tilmaami karo oo raasamaal u noqonayna maaha ina faroole waxa uu danaynayay doorashadan inuu ku soo galo nimankaa hadda meesha ku urursan ee laleeyahay sooliya sanaag iyo cayn bay ka socdaan niman bulshaweynta sooliya sanaag iyo cayn khaatimo matila ma aha siday iyaku u tirsanayaan iyagay u taal waan gartay aniga walwalka igu haya kuwa iyakuna doorashada raba in la doorto ee aada moodo inay iyakuna boqolkiiba boqol ina farowda saa ku raacsan yihiin midda bulshaweynta sooliya sanaag iyo aan khaatumo dhibaysaa waa taa waan gartay khaatumo abaabul weyn bay waday siyaasadda lug ku lahayd maamulka saraad ka mid ahayd laakiin markaan dib u fiiriyana dhinacna waxaad moodaa in somaliland xaggeeda siyaasiyiin badan ay aadeen duulaankaad hadda sheegaysana cabdisamed cali shuro dabcan nin deegaanka soo jeedaa hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenkii puntlandna ah marka soo ma habooneen mar kale in siyaasadan in la mideeyo war wakti anigu iskaga lumayn maayo waxa kan cidna lama khasbayo soomaali hadday doonto baarlamaanka wadanka aan ka imi ee maraykan stateka la yidhaaho minnesota dhalinyaro soomaaliyeed baa tartan ka qayb gashay kamid a qofka soomaaliga lama khasbi karo qofka soomaaliga haddii uu halka ka tago oo hargeyso tago ama kenya tago ama puntland tago hadday isaga u meelmarto tir degmada wuu ka qayb geli karaa anigu markaa waxaan ka hadlayaa way nin magaaladan xamar ama u dhashay haddii uu ama koox yaroo dhowr qof ah hadday dal kala tagaan ama gobol kala tagaan oo meesha ay ka dhex muuqdaan afraad weeye waxaad ka hadlaysaa waan gartay afraadna ma aha haddaan kasoo laabto haddaan kasoo laabto khaatumo iyo arrimaheeda ra-iisul wasaare cusub baa la magacaabay xaaladana waan ogeyn waxaa lagu maqaala inaad tashiyo badan lagula yeeshay ha ahaada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha bal ka waran siyaasada socota dagta cali
ta- tashiye aniga lagala yeeshay madaxweynaha iyo prime ministerku prime ministerka waa wada hadalay dasaan baan ku wada hadalay waana is aragnay dhowr jeer laakiin annagoo guruba ama dad la badan yaho qadiyada laga hadlayaana kala hadalay wixii tala aan qabnayna waa waa siinay madaxweyne anigu mana arag ilamana tashan sidii aniga waxay ugu muuqdaana laba arrimood baa tixgelin mudan midda hore waxa weeye ninkan prime ministerkii awoodda prime ministerka iyo xukuumaddu ay leedahay dastuurka waxa ku taala fulinta howlaha fulinta ee xukuumaddan waxaa leh prime ministerka oo guddoomiye u ah eh, golaha wasarada ninkan markaa waa run madaxweynaha magacaabay isagaa soomaali weyntaas ka xulay oo u doortay shaqadiisa ugu weyn uu dastuurka ku leeyahayna waa taa anigu waxaan qabaa ilaa waktigii anigu maraan prime minister ahaa oo mudane cabdiqaasim eh, salaad xasan madaxweynahayga ahaa arrimahaasu calow baa galay ama mugdi baa galay arrimaha dastuurkuna waa qayaxan yihiin ani waxaan qabaa arrinta ciddii prime minister loo magacaabay iyo xukuumadda hawshooda in loo daayo ciddii misaal ka dhiganaysa ama moral ka dhiganaysa maxamed siyaad barre allah u naxariiste waa gafayaan dastuurka dib u heshiisiinta hawlqaybsiga ay kala leeyihiin hay-adaha dastuurigii iyo muxuu ahaa power sharinka ama awood qaybsiga beelaha soomaaliyeed intaba waa tilmaamayaan waxa la rabo qadiyadu waa taa haddaan waxaa la tixgelinna muran uun joogtaa un bay noqon waxaan u malaynayaa hadda prime maxaa madaxweynuhu sanad gudihiis buu ku bedelay oo uu yidhi imaamka ee prime ministerku haddana laba kun iyo lix iyo toban waxaa laysu diyaarinayaa in wadankan doorashooyin ka dhacaan oo xisaab la sameeyo waxaan u malaynayaa haddii arrintan ay sida tan hadda aan sheegayo kuma yaabayo kuma yaabayo in prime ministerkan cusub iyo madaxweynuhu arrimaha iskaga hor yimaadaan leanno arrintaasi arrin uguba maaha waa arrin ilaa labadii kun shirkii carto ka bacdi ilaa maanta waayo waktigan soo jiitamaysay waa wax soo jiitamayey anigu fikirka aan markaa qabaa waxa weeye waajibka meeshan yaallaa haddii la rabo waxaanu muranun xamar dhex yaalla inuusan noqon oo gobolada iyo muxuu ahaa wadankan qarankan burburay dib loo soo sidii dib loogu soo celin lahaa in laga shaqeeyo dagta cali markaa loo baahan yahay wada socota mas-uuliyadaheedu kala qaybsan yihiin Mm.
shaqadoodana wada qabato haddana meeshan malihi kumana talinayo in madaxweynaha iyo prime ministerku isqabsadaan ama madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanku xaq weeye inay wada shaqeeyaan laakiin xuduudihii shaqooyinkoodu kala leeyihiin waan gartay taasi waa arrintaas oo jireenka ah arrinta labaad ee baarlamaanka laga danaynayaa waxa weeye meesha baa laga keenay prime ministerkii hore dadka ugu orodka badnaa waxay ahaayeen dad xukuumadda ka mid ah oo golaha wasaarada ku jira wasaaradaha uga laftoodaa la tilmaamoo la yidhi eh, prime ministerka iyo xukuumaddiisa waa in kalsooni aan la siin leanna wasaaradaha hawshii laga rabay lama qaban waxa yaab leh waxa yaab leh in golo wasaaro oo prime minister guddoomiyaha uu yahay iyaku kasoo horjeedo xukuumadoodii iyo horrida waxaa kaba sii yaab badan inay iyakii rabaan inay soo noqdaan oo wasaaradihii la tilmaamayay haddana ma madax ka noqdaan arrintaa intaan anigu baarlamaanka ku ogahay guux weyn baa ka jira waxaan waxaana dhici karta haddii lasoo celiyo intooda badan lasoo celiyo inaan baarlamaanka kalsooni haddaba aniga qiyaastooda waa helaadayda inaan kalsooni la siin doonin waan garta wakti lumin danta qarankana maaha in laga taxadiraa fiican in doctor cali aan kula wadaago waktiga ee eh, madaxweynayaashu waxay yidhaahdaan inta badan awoodda ra-iisul wasaaraha iska leh mana qeexaan ma jirtaa faragelintan ha ahaato magacaabidda wasiirada iyo tilmaamaha kale in marar qaar gacmaha la iskula tago dabcan adigu ra-iisul wasaaraha soo noqotay
meesha waxaan yaallaa aniga cabdiqaasin waxaanu ahay niman soo wada shaqeeyay wax badan oo shaqaalo dawladeed soo noqday oo wuu iga horreeyey golihii wasarada laakiin wasiirbu bay i noqday mar aan mashruuc sankora oo mareere iyo warshada ismaa iyo aan maareeyo guud ka ahaan jiray waa ninaan si fiican isu naqiinay barnaamij gaara waa nabku kii uu markaas qaranka u yeelay kacaanka ahaadaanu labada iyadaba ku wada shaqaynaynay laakiin aqoon la-aanina karahaysay ma ahayn dhibaatada anigu waxaan qabaa nin madaxweynenimo raadinaya oo isku kalsoon oo raba inuu noqdo qof runtii awoodda ugu badan ama yeesha ama ka qayb gala awooddaas waxay ku qeexan tahay dastuurka charterkii horena waa ku qeexnayd constitutionkii soomaalidana intii hore oo dhan waa ku qe waa ku qeexnayd dastuurka qura ee ayaan ku qeexnayn waa kii waktigii kacaanka kacaanka awoodda waxaa lahaa madaxweynaha oo isla markaana ahaa shaqeeyaha xisbiga oo isla markaana ahaa guddoomiyihii s r c da iyo howlaha madaxweyne maxamed siyaad barre awoodda wuu lahaa laakiin dastuurkii bilmataal kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo sagaal iyo kii sagaashankaba hawsha saasuu dastuurka ugu qeexnay dhibaatadan meeshan taalla madaxweyne le hawsha waan u daayo prime ministerkaa leh waa inay waxbatama jiraan warkaasi wardhaba ma aha murankanu meesha ma yimaadeen ilaa waktiga aan sheegayo in allaale intii madaxweyne noqotay cabdiqaasim ninka la yidhaaho cabdillaahi yuusuf sheekh shariif hadda madaxweynaha hadda jooga intoodaba waxay u muuqataa inay faragelinayaan ay awoodda iyo ku yeeshaan oo tii prime ministerka iyo tii presidentkaba ay yeeshaan aad baad umahadsan tahay doctor cali khaliif galayo ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya mudane ka tirsan baarlamaanka soomaaliya hadda oo telefoonka ugu waramayay idaacadda goobjooga magaalada muqdisho doctor cali khaliif aad baad umahadsan tahay adigaa mudan sanad wanaagsan nabadgelyo nabadgelyo